Shirkadda isgaarsiinta Golis ayaa lacag dhan labatan kun oo doolar ku wareejisay Guddiga Horumarinta iyo Dhismaha Wadooyinka Degmada Carmo oo ay iska kaashanayaan dhismahooda bulshada ku nool degmada. Munaasabadda lagu wareejinayay lacagtan ayaa waxaa goobjoog ahaa mas'uuliyiin ka socday shirkadda isgaarsiinta Golis, xubno ka socday ururada bulshada, iyo odayaal. Agaasimaha waaxda suuqgeynta shirkadda Golis Saciid Maxamuud Cali ayaa ka warbixiyay ujeedka ay u wareejinayaan lacagtan.
in laskaashado oo bulshada si isku tashiya iyadoo aan maaragtay deeq caalami iyo meelo kale aan wax laga sugayn in bulshadu isku dhiirato oo wadooyin dhisto wadooyin bilow fiican oo meel fiican maraya markaas ayaa waxaa noqonaysaa in cid walba kusoo dhiirato inay qayb ka noqoto oo dhiirigeliso sida laaligeed shirkaddu inay waxay ahayd inaan mar hore nimaano insha allah waxay noqonaysaa inaan bilownay oo aysan qoondada tan iyo qoondooyin kaloo dambaba insha allah aan qayb ka noqonno oo horumarinta degmadana aan qayb ka noqon dhammaan bulshada reer puntlandna ciddii isku tashanaysa shirkaddu ay diyaar u tahay inay ka mid noqoto inay dhiirigeliso maanta halkan caa waxaan ku bixinaynaa lacag labaatan kun oo doolar ah oo aan ugu talagalnay in wadooyinkaa socda in qayb ka noqoto contributionka bulshadu ay bixinaysa qayb ka mid a maadaama ay shirkadu tahay shirkad deegaana oo deegaanka laga leeyahay inaan anagoo qayb ka noqonno Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka qayb gashay lacag wareejinta ayaa bogaadiyey.
waa hambalyaynaynaa shirkadda goolis talagalka ay ku tala gashay inay horumarinka degmada qayb ka qaadato oo maantay lacag labaatan kun oo doolar oo wadooyinka ay ugu tala gashay ay bixinayso waxaa kaloo aan bogaadinayaa guddiga horumarinta degmada oo runtii shaqo fiican qabtay waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad baan ugu mahad celinay waxaan malaynayaa insha allahu tii ugu horaysay ma noqon doonto inay wax badan ka qayb qaadan doonto sida horeba loo sheegay shirkadaha kalena waa inay sidaasoo kale kaga qayb qaataan
waxaan odhan karaa waxay ku timi inan maantay mablaq lacageed oo intaas leegay golos ina guddoonsiiso isku duubni iyo midnimo iyo waxwadaqabsi waxaan uga mahad celinaynaa runtii shirkadda goolis waxaan kaloo sidoo kale u mahad celinaynaa dowladda puntland khaasatan madaxweynaha oo isaguna laba kilomitir maxaan kuushaga ku deeqay oo ay gabagaba marayso waxaan ugu baaqayaa shirkadaha kale iyo ganacsatada iyo qof kasta oo muxsina oo jecel inuu horumarkaa iyo khayrkaas ku qayb qaato inaan diyaar u nahay koowaad waxaan bogaadinaynaa shirkadda golis contributionka ay kaga qayb qaadatay wadooyinka degmada carmo ka socda waxaan leenahay mar koowaadi mar labaadii mar saddexaadba waa mahadsantihiin sida sida qiimaha leh aada uga qayb qaadateen waxaa kaloo shirkadaha kale oo waddanka ka jira ka codsanaynaa ama banuugta in ay iyaguna ka qayb qaataan iskutashiga ay wadaan dadka reer carmo lacagtan lagu wareejiyey guddiga horumarinta dhismaha wadooyinka degmada carmo ayaa door muhiima ka qaadanaya dhismaha wadooyinka magaaladaasi kuwaas oo ay si isku tashi u dhisayaan bulshada ku nool degmada carmo